wax kale isku maynaan qaban horumarka si- waxyaabaha soomaalidu hadal hayso isku maanaan qaban waxaysan raalli ka ahayn cadowga inaan ka saarno shabaab dalka inaan ka saarno raalli kamay ahayn hirshabelle waxaana addayn kuu ah dhowr dhacdo ay sameeyeen kow ninka la yidhaahdo ninka yaree hadda hogaa weli jooga kambanigaas hirshabelle madaxda ka ah anigu hadda uma aga- uma aqaan inay dowlad tahay waxaan u aqaanaa kambani yaree qola ku qoryaysato inuu yahay waxaa addayn ku ah ilama aan aadan yabaal ka tagnin hal maalima guulaha ilaahay shabaab naga siiyey idaacadda kama uu sheegay maalin maalmaha ka mid a taasi waxay ku tusaysaa inuu inuusan raalli ka ahayn waxaa kaloo caddayn ku ah ee, waxaa guddoomiye degmo ka ahaa nin la yidhaahda dhoobey ayaa guddoomiye degmo ka ahaa degmada mutabaan oo aan ugu tegey markii aan la dagaalamayna shabaab shabaabna degmada mutabaan iyo degmada beledweyne way kala go'need oo ka dhaxluhu ku jiray waxaan maray xuduudda kilinka shanaad laba habeen markaa ninkii la hoday howlgal uu ila sameeyey asagii baa meesha laga bixiyey yacni waxaan ku tusayayaa taakooyinka lay dhigayay mar hadduusan ka sheegan idaacadda guulaha laga gaaray cadowgii ummadda soomaaliyeed uu yacni ay dham- ay noqon weydaba inuu aqbalo in guulaha ilaahay naga siiyey shabaab waxay ku caddaynaysaa inuusan raalli ka ahayn waanu ku qasabnay shabaab dagaalkeeda inaan soo gelino qasab baan kaga dhignay aqalka uu joogaan ugu geynay sida waxyaabahaan isku qabana taasaa kuu ka ahay Eh, waxaa ummadda u timid oo adduunku bixiya lacag afar milyana waxaan rabaa dadka reer hiiraan inaan wax yar tusaaleeyo aadna uguma tarax tegayo koraan ka goynaya kor afar milyan oo doolar ayaa dowladda dhex bixisay oo adduunku bixiyay waxaa loogu talagalay in caafimaadka waxbarashada horu maamul wanaagga iyo la dagaalanka cadowga al-shabaab miisaaniyad in lagu bixiyo annaga toban kun oo doolar ayuu maalintan bukurre joogno nooga soo diray